ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuh tacala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal idaacadda star f m cusugbalku way bara dhegeysanaysaan dhammaantiin meel walbaa joogtaan in si walba aynoo dhegeysanaysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysada hoosi toosa aad ogala socotaan oona u dhegeysataan star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibayaal aalab anigoo ah yuusuf bakaad ayaa dhegeysalan la socodsiyaa subax wanaagsan saaxiibaal meel walbaa joogtaan si walba aynoo dhegeysanaysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysada wargeysada kale ah daily nation sidoo kale the standard oo si walba si toosa halkan aad oga dhegeysataan dhegeysa wargeyska hore gacanteeda ku jiraya markan ku bilaabaya waana wargeyska the standard eh waxaa halkan markaasi mar kale dhegeystayaal luqunta iskula jiraan garsoorka iyo sidoo kale dhanka madaxtooyada waa dhegeysta dhanka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xulafada dhegeystayaal markan waxaa si toos u hadashay gabadha markaasi dabcan xaakimadda waa gabadha garsoorka ugu sareysa ee wadanka hogaamineysa maada come justice maada come haswon waxay markaas iminkan u degeysaa madaxweynaha iyo weliba xulafadiisa ah kaasoo sheegaysa ama dabcan u sheegeyso inay howlahooda ay markaasi ku mashquulaan ay faraha kala baxaan arrimaha garsoorka taasoo markaasi ku noqotay inay meelkadhac u tahay arrimaha dimuqraadiyadda ee dhegeysta democracy oo dabcan maxkamadda iminkan ay doonayaan inay farageliyaan taasi waxay ku sheegtay in wadanka aysan ka shaqeyn doonin ayna sidoo kale wadadeedana ay mari karin ayagoo sheegtay wadada ay ku socdaan inay dhibaato iyo weliba sharci darra iyo qallaase ay abuuri karayso haddii arrimaha maxkamadaha ay faraha kala bixi waayaan sida wargeyska bogiisa toddobaad dusaarka ku qoray wargeyska the standard arrintan ayaa maata dhegeysa markii madaxweynaha dalka uu markaasi sheegay in garsoorka ay markaasi madmadow imikan uu ka dhex jiro macnaha uu la jeedo in musuq maasuq sidoo kale sheegeen in ay markaasi la doonayo in looga hormaado qorshahooda dabcan oo damaca qorshaha imikan waa qorshahooda dhegeystayaal ee ku aadan arrimaha horumarinta dhegeystayaal ama development ama mashaariicda dowladda ay dooneyso in deegaanada yurub qorshaha weyn ee dowladda markaas eedoota ay ka mid tahay canshuuraha maxkamadaha oo horaan markaasi wax waliba tilabo waliba madaxweynaha markaasi xukuumadda ay qaato dabcan waa tilabo ay qaado ee ka hor imaanayso kana horstaagayso eena ku sheegayso in aan maray sharci darro ay tahay sidoo kalena balmarsan heerka iyo weliba qanuunka dastuuriga dalka sida uu dhigaya ama garsoorada ama garsoorada waxaakinada dhegeystayaal ay markaasi kaga horstaagayaan waxaana taasi madaxweynaha uu dhibsaday waxaana uu sheegay in shakhsiyaadba ay ka dambeeyaan arrintan ay mucaaradka ka mid yihiin kuwaasuu sheegay in musuq maasuq ay lacag ama waa lacag ay markaas ama qarashaad ay siinayaan garsoorka si ay mashariicda hor ay markaas isaga wato ay hor istaagaan taasuu ku sheegay in arrintan ay tahay mid dabcan forxumo ah sidoo kalena san ku wanaagsaneyn xukuumadda waa siduu asaga markaas hadalku dhigee iyadoo hadaba hadda markaas hadalkan ama maxkamadda iyo sidoo kale madaxweynaha ee meel fog hadda ay gaartay dhegeystaan iyadoo sidoo kale maada koome si adag u hadlayso una sheegayso inay markaas uu ku mashquulo howlihiisa loo igmaday madaxweynaha uusan ku mashquulin arrimaha garsoorka faraha kala baxo oo howl isaga markaas u taalo ma ah ay leedahay balse waa inay markaas sharciga keliya halkan laisku wada dhaqaa sidoo kale sharciga lagu wada maareeyay wax waliba siday markaas gabadha markaas sheegtay haddii taasi la heli waayo dhici weysana waxay gabadhan ku sheegaysa inay markaasi ay tahay mid marka dhac sharci dabcan oo la doonayo sharci la-aan in wadanka markaasi lagu hago dhegeysa dont lead us to anarchy leedahay mada come hanugu hogaaminin inaan markaasi wadanka ka dhigno mid waa dabcan wadan sharci la-aan ah iyadoo hadda markaasi sharcigiisa heeri sare uu yahay oo sidoo kale si wacan uu markaas uga socdo adiga weliba xulafadada hadalkaas ay maalinta shalayto si toosa ugu dirtay fariintaasi madaxweynaha isagoo markaasi horaana arrintan lagala hadlay madaxweynaha in uusan faraha la gelin arrimaha garsoorka balse ay ka codsadaan sida qaabka ugu wanaagsan u haboon ee ku wada shaqeyn karayaan dhegeysa sida wargeyska bogiisa toddobaad u qorayo wargeyska dee standard saaxiibayaal wargeyska waxaa sidoo kale halkan markaasu ka hadlaa kajagu oo ragaada kashagu ah mount kenya wuu dhipen dabcan iminkan waxa uu markaasi doonayaa in uu kulmiyo sidoo kalena xudxudashada uu hadda kusii ballaariyo ama dabcan kusii weyneeyo dhegeysta dhanka bartamaha dalka waa madaxweynaha arrintan waa madaxweyne ku-xigeenka arrimihiisa dhegeysta halka wargeyska saaka ka qoraya wargeyska bogiisa sadedaad wargeyska wuxuu halkan ka qaraya qorshaha iyo weliba dabca markaasi dabca qorshaha damaca weyn oo markaasi hadda bartamaha uu ku leeyahay midnimada iyadoo horaan waa dabcan midnimada iyo sidoo kale isku imaatinka ah waxay hadda markaasi sheegaysaa in uu wado xoogan uu doonayo in uu wado ama dabcan uu ku kaxiyo wadadaasi sheegaysa inay horumarka mustaqbalka ee bartamaha dalka wax uu keeni karayso dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka ayaa hadda markaasi ka goonay leeyahay sida markaasi midnimada iyo weliba dadnimada oga shaqeyn karo iyo weliba is-afahamka dabcan garashada ee laga doonayo in bartamaha dalka markaasi had u wada hogaansamaan siyaasad ahaan ayaa hadda keenay dhegeysanaysaa in madaxweynaha iyo sidoo waa madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba xubno kale markaasi ka tirsan dabcan ka tirsan waa kenya kwanza iyo jubilee qaarkood ka tirsan ayaa sidoo kale madaxweynaha ku-xigeenka markaasi u helinayeen kuwaas oo kulamo markaasi kala duwana qaadanaya dadka waxgaradka dhalinyarada haweenka dhegeysan iyo duqeyda waxaana markaasi uu hadda raadinaya nidaam markaasi ku dan wixii hore wadanka markaasi soo maray sidii labada kun laba iyo labaatankii doorashadii hadduu dambeysay oo markaasi laba nac loo kala jabay oo madaxweynaha saddex qeyba markaasi u kala baxeen qayb markaasi taabacsan dabcan madaxweyne ku-xigeenka dabcan waqtigaas ahaa dabcan madaxweyne ku-xigeenka hore waqtiga markaasi ahaa waana ninka lagu magaca william ruto oo hadda madaxweyne ah halka sidoo kale isagana hadda markaasi ay haysata arrintan waxaa la isweydiinaya qaabka iyo weliba nidaamka uu markaasi doonayo in uu arrintan kugu wada midoobeyo halla markaas kaga dhiwaado qaabka siyaasadda uu markaas u adeegsanayo sida wargeyska bogiisa sideed uu qoray wargeyska the standard saaxiibayaal wargeyska wuxuu qorayaa dhegeystayaal iyadoo markaasi markan kumanaan arday ah iskuule dib ugu laabteen dhegeystayaal halka sidoo kalena qaarkood ee fasalka koowaad ee foomaanka ay ku biirayaan dhegeystayaal waxaa hadda qaaldhaan xoogan kasoo jeedaysa meelaha qaar oo dabcan caruurta ku adkaatay inay qarashaadka iskuullada hadda ay bixiyaan waalidiintana sidoo kale taban hayin kula sheegeen inay qaarkood hadda guryahaba iska joogaan marka kadib meelo kala duwan weliba ardadii markaas ugu horeysay ama sidoo kale buundada wanaagsan markaasi keenay natiijada fasalka sideedaad dhegeysla hadda fasalka koowaad ku biirayo waxaana hadda markaasi la weydiinaya xaalada iyo weliba waa ardada oo markaasi hadda ku mashquulsan ama laga doonaya in lagu mashquulo waxbarashadooda laakiin hadda waxaa leeyahay tirada markaas rasmiga la rabay inay markaasi soo xaroodaan weli maysan soo xaroonin iyadoo sidoo kale dadkana ay aada markaas u dadaalan waalidiinta inkastoo laakiin qarashaadka iskuulada sare ay u kacday oo iskuulada secondariga weli dabcan lacagta sidoo hore kuma aha oo waa la korreeyey sida iyadoo lacag markaasi loo sii daayay khasnadahana markaasi loo geliyay iskuulada sida markaasi horaan ayba sheegtayba wasaaradda waxbarashada dhegeystay waxaa hadda markaas reysinaya sidee markaasi manhajka cusub ee markaasi isku waafajin kara sidoo kale iskula jaan qaadi karaa dhegeystayaal iyadoo dadka hadda marka ay doonayaan caruurtooda inay markaas fasalka koowaad ay si toosa ugu biiraan ee form oneka dhegeystayaal waxaana tiro ahaan waa hal dhibic afar milyan ayaa markaas student wa expected to join waxaa rajeynaya in ay hal dhibic afar milyan oo arday ah inay markaasi ku biiraan fasalka koowaad ee form one hagaag dhegeysa wargeyska kale ayaa markan fiirinaya dhegeysan snayper haddaba yaa dilay snayper baaritaano dhegeysta waa nin markaasi arrimaha bulshada dabcan dhanka blogkaga dhanka twitterka iyo sidoo kale facebooka arrimo markaasi ku qori jira dhegeysan ayaa hadda markaasi far markaasi soo geshay gabadha gabanaha ka accountiga meru dabcan gabadha lagu magacaabo kawira mwangaza iyo weliba duqeyda ama ninkeeda dhegeysta masaygeeda markaas lagu magacaabo marega boicha oo markaasi gabanaha waa xaaska gabanaha dheges waa gabanaha ninkeeda dhegeystayaal waa iyada laakiin gabanaha dhegeystayaal oo countiga meru markaasi ka ah laakiin far ay hadda markaasi soo gasha mongaza ninkeeda iyo weliba saaxiib waa iyo wilaasha iyo walaasheed taasoo hadda markaasi su-aalo ay doonayaan waxda dabibaarista dalka ee dhigista ayda ay doonayaan in sideed ka mid ah shakhsiyaadka markaasi lagu tirsan dilka sniper in markaasi baaritaano lagu sameeyey dhegeystayaal mongaza ayaa markaasi inta badan shakhsigan la sheegay inuu dhalilo markaasi ka qori jiray kana jeedin jiray dhanka twitterka iyo facebooka dhegeystayaal taasoo inta badan markaasi hogaamiyaasha qaarkood ay dhibsanayaan laakiin xaqiiqda iyo rasmiga ayaa markaas suurtagal ka dhigata in laga hadlayay oo laakiin asagana sabab u noqotay waxyaalaha markaas uu qorayo inay dhibaato u keeni karto dhegeyse ninka lagu magacaabo dhegeystayaal ninka haddan ku sheegay mureyga waxaa asaga leeyahay gabadha sare markay soo dooratay waxay markaas u hagacan yare oo aada markaas ay iskula socdaan sidoo kalena ay howlaha markaas kala duwan ay qabsan jireen sida wargeyska saaka u qoraya dhegeysta baaritaankan ayaa hadda markaas socda sababta markaas loo dilay sniper oo markaasi lagu magacaabi jir daniel mudayani oo ah markaasi qof aada caan markaasi baraha bulshada ugu ahaa sidoo kalena aada u dhalili jiray countiyada iyo weliba countiga countiga meru waxaa hadda laisweydiinaya sababta arrintaasi cudi fududaysay isaga ku dhacday ayaa hadda markaasi laisweydiinaya iyo waxaa markaasi ka dambeey heerka cadaawada markaasi gaartay shaksi in markaasi noloshiisa la dhaafiyo dhegeysta waana dabcan waa ninka lagu magacaabo daniel muthyani alias a k a dhegeysta sniper star f m codka gobolka waqooyi bari dabcan dhegeysanaysaan ood ku mahadsantahay la socodka dhegeysiga star f m saaxiibada markan aan sii qaad ka telefoona saaxiibada siday kusoo kaakaceen ku abristeen saaxiib ka waran ama dhegeysta ka waran deegaankaada tuuladada qaryada meeshaad ku sugan tahay maqalka idaacadda siday kuusoo gaarayso haddaba xaaladaha guud ee jawiga bal igaga waran adiga dhegeysta bal igaga waran sidee waaya maanta xaaladda xaalada ka warama dhegeysta kuwa gobolka waqooyi bari naga dhegeysanaya kuwa nairobi naga dhegeysanaya sidoo kale kuwa tanariba naga dhegeysanaya iyo sielo iyo meelo madogaashi dhegeystayaal gaarisa iyo sidoo kale wajeer mandheera badxa suufta maresa ramo iyo sidoo kale dhankaas masa meelo badan ayaa dhegeystayaasha inaga dhegeysanaya laakiin markan dhegeystayaasha ayaan siinaya balse kusoo kaakicin kuwa baristeyn maqalka idaacadda siday tahay dhegeystaha ugu hore ayaan siinaya subax wanaagsan soo dhow walaal lagu salaamaya assalaamu calaykum isu bakad wacalaykum asalaam waraxmatullah barakaatu rasiid ibraahim bumuani ka waran nabad baan ku taqahay waa la fiican yahay jawiga waa fiican yahay shaqo waa loo kala dareeri aad baa loo fiican yahay waan ku salaamay adiga iyo beenta cadday daaro maxamuud dhaqan iyo xamdi gurey shukran aada u mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaa kale qadka telefoonkan sina eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber star f m subax wanaagsan soo dhowo walaale
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته iska gaawir adihaas
صاحب وانا اللي يراد عمر خيار وجب مهلا مدرع haye
الحمد لله سوى عنا وانا سلام وبريتني الى كو- انا بتقلي وانا في كو ورن حالة قود.
انا عد ما كذا اوكي واي مدرع الحمد لله انا بدنا كوا بريتني الى عفماد واسي تذكر دمان دقيتال استعفهم كعرني ادق ابو يوسف بكت ايه معلم كل وين سلام يا انت استعفهم دقيتني صدنا صاحب وين سلام يا صباح وانا سلام وعن shukran waxaad mahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonkan siiya mar kale dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber saaxiibada la dhegeysanaya sida tooska inoo maqlay aan siinaya see kusoo kakicin maqalka idaacadda aad sidoo kale waa inooga warrami kartaa bal siday kuusoo gaarayso ee xaalada iyo weliba jawiga ku degan- aad ku sugan tahay kuna joogta dhegeysa saaka qadka telefoonka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber markaas dhegeystayaasha si toosa oga oga soo wici ka- ama iga soo wici karaan dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan sina markale star f m subax wanaagsan soo dhow
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
walaalkay macan waan ku salaamay yuusuf bakado waa ninka cabdey cabdullaahi aa gaaris buulgaduude ka waran buula gaduud
walaalkay macan nabad baa lagu bariyay ilaahay baa mahad iska leh haye
aad baa loo fiican yahay saaka iskuullada waa wada furan yihiin nabad baa saaka lagu soo kaakacay ilaahay baa mahad iska leh aada iyo aad marka waxaa waxaa ka maqan oo idaacadda ka maqan niman la yidhaahda reewayaano jibriil oon leeyahay war war idaacadda waad ka maqan tihiin idaacadda sugala oo ka tirsan ward macallimiin hello aan ku maqlaa eh, soo dhow walaale
waan dhowahay walaalkay macaan nimankaas reer baadiyay noqdeen iyagu nimankaas hala ii doono nimankaas idaacadda ha soo galaan hala maqlo nimankaas hala maqlo aada baa maadsan tahay eh, maqlayaan hala maqlaan leeyahay raggaasi een, fadhiga iskaga kaco kuleey dhegeystahaasi waa tahay hagaag xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cabdinaasir aaji axmed dowla deegaanka soomaalida gaar ahaan qabalaa nimcaan ka waran
alxamdulilah xaaladii guusaaka oogta waayo isu socodka gaadiidka ganacsiga alxamdulilah boqolkiiba boqol Mhm.
waxa dhib male allah mahad iskale waxa dhib male xaaladii guud annaga oogta waayo intaan ka warqabna maqalka xaaladaha jawiga oogta waayo alxamdulilah allah ayaa mahad iskale ayaan leenahay maqalka ka waran star f m maqalka star f m aadi waayo waxa dhib male boqolkiiba boqol annaga waa noo fiicanye shukran aad baad umahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonka aan siinaya dhegeystahaasi wuu mahadsan yahay dhankaas etoobiya ee saaxiibkaas iga soo waci weliba dhegeystayaas ayna kasii horeeyay gaarisa iga soo waci xaafadda buulagaduud dhegeystaha qadka telefoonka ayaan siinaya goordhow warkii aad maqli doontaan ee afar daqiiqay hadday ka harsan tahay dhegeystaha qadka star f m soo dhow magacaaga walaale asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan walaal subax la mid ah
maamulku deer waa kuya alxamdulilah nabadaan ku ka wada waran wajeer
maasha allah iskow nabadaan ku wadabarisan wax dhibaasa mala alxamdulilah waxbarashada waa la aaday amniga alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale hadalhaynta waxtaa oo la hadalaayo malahan dhegeystayaasha macaadi dhammaantiin waxaan leeyahay subax wanaagsan walaal ma la hayaa star f m
ma iisuba waa inaga maqan tahay nooga dadaal baasha waa inaga maqan tahay waa hagaag dhankaasi wajeer cilad korinto malaha u malaya laakiin deegaanada kale waxaan filayaa inay si fiican inoo dhegeysanayaan noo maqlayaan si wacan oo hufan weliba star f m haye
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowo
عد أقول سلام يا يوسف بكت وعبد الهادي عبد الله دولي ديان قرحان بوريان ka waran
ilaahay aa macadle waa aad baa loogu fiican yahay ee waxa dhibaato ka jara idaacadda maqalkeedana waa faseex ee dhammaan ee dhegeystayaasha oo ugu horeeya saciid cabdullaahi wajeer oo uu leeyahay hurdada kasoo kac aad baan u salaamayaa subax wanaagsan mhm Ee, wax hadalhayno sida weydin karaan ee geeska afrika allaha dejiyaan leenahayna wax kacsiye shukran walaale aad baad mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka ugu dambaasina ee dabcan een, waa ugu damba ma ahan weli daqiiqadan oo harsan laakiin saaxiibadan ka gaarno ilaa inta sideedda subaxnimo laga gaarayo warka star f m haye السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دو maasha allah malaa'ikatulraxma waalidkaale ha u dhawaato waa macalimo wax hagar dheeraan kaala soo hadlaya ma garatid ka waran xagadheere allahu akbar star f m waa okay kaadiyaha waa okay wax walba waa okay ardayda way kala socotaa xoolaha nabad abow ilaah baa ma hadlay intay dhimata allah u naxariisto ma maqasho aamiin waalidiintiina allah cafiyo intii bugta allah caafiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu xareerega soo baxa dhegeystahaasi ee xigaha kale qadka telefoonkan sinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber star f m suwax wanaagsan soo dhow
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaagii sheeg ورحمة الله وبركاته وأنا أقول لك أن الدولة الصومالية ka waran qatar ay meeshaad ku sugan tahay ما إن شاء الله ولا أنت وحاول الله إن أنا أسوع على الله يستر عند ذلك لا أسوع على ولا aada iyo aad عبين حاول لا أسوع على ولا Mhm.
ولا لا دمان أنت نروح لا أسوع
haye على ولا أنت محمد أنت أنا كنت ما كنت أنا عيال كيش على لا أسوع على ولا aada baad mahadsan tahay khatra shukran
أين waan kaa qaaday anigana sidoo kalena shukran kuleeyahay gabadhaasi salaantaas ayadana waan ka qaaday aada baad mahadsan tahay inkastoo qadka gacanta igaga dhacday leenkeeda afwan ayaan leeyahay saaxiibada way mahadsan yihiin dhammaantood meel walba ay joogaan si walba inoo dhegeysanayaan qadka telefoonka ayaan siinaya mar kale saaxiibada inta warka laga gaarayo oo ay nooga harsan tahay hal daqiiqa wax dhan dhegeystaha qadka telefoonka ku jira ayaan siinaya star f m subax wanaagsan soo dhowo halo star f m
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
camir mawlid waxay deegaanka wajeero
halkee ka- iga soo wacaysaa
baadiyaha baadiyaha baadiyehee
dhan wajeer midnimo ka waran
alxamdulilah waa la wanaagsan yahay barwaaqay nabad weeye baadiyaha geley unbaa laga warhaaya oo maaragtay geelada dhammaanaha unbaa laga warhaaya si kale hadalaynta waa okay alxamdulilah nabada khayr wey
haye
waa la barwaaqaysan yahay umadaa ku wacnaantaan leeyahay shukran aad baad mahadsan tahay xigaha qadka telefoonka ugu dambe ilbiriqsiyada y- waa ilbiriqsiyada yar ay inoo soo hadhay ee si dhegeystayaasha aan u helo saaxiibka kale qadka telefoonka ayaan mar kale siinaya star f m walalada ugu dambeeya soo dhawow noo soo xir ka waran ka waran ka waran ka waran waa almacan waan fiicannahay alxamdulilah cawbari boqol boqol wey ma garatay haye
waxaan hadalaynaa gabarh ku mulraacda subaxan saaka ah alla u raxmadaan leenahay bulada la yidhaahdo ballajo tuulada ballajo haye
waa sida gabadhaasaan hadalaynaa alla u raxmadaan leenahay ilaahayo waxaan leenahay iilka waasici ma garatay aamiin
marka intaan baan hadalaynaa walaal walaalkaan madahin alxamdulilah basbashi buraaqa idaacadda maqalkeeda waa fasiix weeye amaami shabaax aad baad mahadsan tahay shukran
aadaa mudan
idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal shukran dhammaantiin meel walba joogtaan is walba inoo dhegeysanaysaan saaxib waa hagaag asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxib yaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka oo soo hariba si toos ah star f m aad uga dhegeysataa maalin weliba dhegeystayaal taaroosa waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad ee janaayo sanada labada kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal ma- waa maalin talaadaha arrimaha gargaarka banaadinimada qaxootiyada sida toos uga dhegeystaan star f m ina barnaamijka dhegeystayaal waxaa alaba inila socodsi anigu ah yuusuf bakad saaxiib ayaal barnaamijka intiisa badan waxaan diiradda ku saarnaa kaga hadalna waxyaalaha qaramada midoobay ay inta badan ay kaga hadlaan markay imaato dhegeystayaal arrimaha gargaarka banaadinimada dhegeyste sida hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ta hay-adda qaramada midoob u qaabilsan qaxootiyada unhcr hay-adda caafimaadka w h o hay-adda cunnada w f b iyo sidoo kale hay-adaha hay-adda u qaabilsan beeraha tan caruurta faw iyo tan u qaabilsan dhegeysta caruurta unicef hay-adaha dhammaan maxalliga ee gobolada dhammaan ka howlgala dhegeystayaal ayaa inta badan soo qaadana soo xiganaa waxyaalaha inta badan ay aadka loo hadalayo sidoo kalena ay soo qoraan dhegeystayaal si dadka inta badan xiiseeyo ay ayagana uga faa'iidaystaan ama ay ula socdaan haddii aad ku sugan tahay nairobi nawaaxigeed waxay naga dhegeysanaysaan hal iber shan dhibic sagaal haddaa sidoo kale mombaasaad ku sugan tahay waxay naga dhegeysanaysaan hal iber saddex dhibic shan haddaa sidoo kale gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootida faafi iyo tanaariifa maslaani aad ku sugan tihiin dhegeysta waa sagaashan toddoba dhibic hal wajeer iyo habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera baled xawsuufta baniisa raamu lafay sagaashan toddoba dhibic dhegeystayaal waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacadahu bahwadaagtu nahay dhegeystayaal iyaduna waa sagaashan toddoba dhibic eber isyeelo balambala meru madoogaashin waa hal eber laba dhibic saddex marsaabid Ethiop- waa marsaabidii mooyaale xuduudda dhankaas etoobiyana waa siddeetan toddoba dhibic toddobo w ww lodistar fm co k halkaasaad nagala socon kartaan applicationka dhegeystayaal ama sidoo kale waad soo dejsan kartaa halkaasaad kala socon kartaa wax waliba oo dhegeystayaal waa tahay bal marka waxaan si toosaa dhegeysaal ugu bilaabanaa dhankaasi gaza warbixinadii iyo waxyaalihii markaas ugu dambeeyey ee hay-adaha qaramada midoobey inta badan ay aadka uga hadlayaan ay sidoo kale soo saarayaan dhibaatada iyo xaaladaha dadkaasi ay ku ay ku nool ama ay ku dhaqan yihiin oo ku nool dabcan waa dhankaasi sida ay ku nool yihiin iyo xaaladaha waxyaalaha markaasi hadda lasoo tabinayo waa dhankaas ghaza waa falas- waa dhulka falastiin waa dhulka falastiiniyiinta ay la haystee ee israa'iil sida xoogga ay ku haysto dhegeystayaal ayaa markan dul istaagayna hadduu ay bahayd waxyaalaha markaasi laga qoray iyadoo warbixino aad u tiro badan aada looga diyaariyey lagana qoray dhegeystayaal tanii mar tanii toddobadii oktoobar sanadkii tegay labada kun iyo dhegeystayaal labada kun saddex iyo labaatankii waxyaalo badan ayaa dhegeystayaal ay soo dabatala ay soo dabataxayaan ama soo baxayaan dhegeystayaal ay ku aadan falastiin iyadoo khatarta macluusha ay sii korayso dad badanna ay ku nool yihiin dhegeystayaal cudurada di waa cudurada markaasi inta badan sii faafa taasoo keenta isbedelka eh, hadda eh, markaasi waa isbedelka dhegeystayaal waa aagga ay ku nool yihiin iyo cimilada waa isbedel oo markaasi ku saabsan qulqulka gargaarka biniaadinimada ee gaza ayaa si deg deg ah looga baahan yahay hay-adaha qaramada midoobey ayaa ka degtay maanta dhegeystayaal shalayto oo markaasi taariikhda ay yahay shan iyo tobanka madaxa hay-adda cunnada adduunka w f p unisef oo carruurta u qaabilsan waa hay-adda caafimaadka adduunka w h o ee caafimaadka waxay sheegeen in heli waa helidda sahaay markaasi ku filan gaza iyo guud ahaan hadda ay ku xiran tahay dhegeystayaal ama ay ku xiran tahay qaramada midoob sida ay kaga kaashan lahaayeen loona gaarsiin lahay dadkaasi furitaanka waddooyinka cusub oo laga soo galo baabuurta waa baabuuro fara badan oo laga dabcan oo loo ogolaaday inay lasoo maro xubinta xuduudaha ma- dabcan maalin kasta waxaan waxaa dabcan la xanibayaa weli dad ama gaari yaryar oo markaasi sahayada ugu muhiimsan deeqda ba- markaasi wado shaqaalaha biniaadamada waa shaqaalaha markaasi hay-adaha qaramada midoob u qaabilsan biniaadinimada halkaasi ka walgala ayaa markaasi walaac xagan waala- waxaa ka ka muujinaan walaac xogan inay markaasi sahayada halkaasi aysan geli karin dhegeystayaal qeybaha gaa- dabcan qeybinta gargaarka sidoo kale ay adag tahay iyadoo aan lahayn awood ay ku soo saaraan ama ay soo dejiyaan cunto dhammaan dadka khaza waxay ku tiirsan yihiin gargaarka si ay u noolaadaan laakiin gargaarka biniaadinimada oo ay keliya ma ma dabooli karayso baahiyada muhiimka ah dalka gaza qaramada midoobay hay-adda gargaarka caalamiga iyo weliba ururada aan dowliga ahayn ayaa ilaa hadda ay ku guulaystay in ay markaasi gaarsiiyaan gargaar biniaadinimo oo oo xadidan marinka gaza inkastoo ay jiraan xaalado adag oo aan caadi ahayn laakiin tirada ayaa had dabcan aada oga yar waxaa loo baahan yahay si looga hortago isku dhafka dhis- dhimashada ee gaajada nafaqo xumida iyo weliba cudurada halkaas iminkan laga soo tabinayo cunto yari iyo biyo nadiif iyo weliba gargaar caafimaad si ay si gaar ah markaasi ugu- loogu wax loogu qaban lahaa looguna dabooli lahaa baahida deegaanada waqooyi ee gaza tallaabooyinka biniaadanimada ayaa si dhab ah u xa- dabcan u xadidan Xidi- waa xiritaanka dhammaan marka laga reebo labada isgoys ee xuduudaha koonfurta iyo weliba habka eh, kala qish- waa qalab qeyb- qeybinta baabuurta xamuulka ee imaanaya gaza marka gudaha loo galo dabcan dadaalada xoogan ee markaasi lagu wado sidii dadka cid waliba loo gaarsiin lahaa gargaarka ama qaybinta cunada dhegeystayaal ayaa haddana caqabad ku noqonaysa ciidamada halkaasi ka howlgala ee dhegeystayaal ee israa'iiliyiinta ee caqabad markaasi ku noqonaysa duqeymaha iyo weliba wejiyada xun ee dagaalada halkaasi ka socdo taasoo ogolaafan karayso shaqaalaha halkaasi ka howlgala iyo sidoo kale dadka rayidka waa khatar markaasi iman walba sii socoto oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale ciidam- oo ciidamada kuwa markaasi dhulka ay dadka rasaas ay ku furayaan u n iyo shaqaalaha kale ee biniaadamada ayaa markaasi ku dadaalanay inay markaasi caabiyaan laakiin taasi way adkaan dabcan inkastoo cabsi ay jirta laakiin haddana weli way adag tahay inkastoo marka dambe ayay noqotay in isbitaalada ay markaasi dadka waxa loogu gaarsiiyo laakiin haddana waxay noqotay isbitaalada in weerar lagu soo qaado dadka gaza ku nool waxay halis ugu jiraan inay gaajo u dhintaan meel wax yar oo u jirto baabuur xamuulka ah oo halkaasi sidoo kale ay geli karin cuntada ayuu yidhi agaasimaha fulinta w f v kendig makin saacad kasta oo lunta waxay halis u gelisaa noolal aan tiro lahayn waxaana ka ilaalin karnaa macluusha laakiin waa haddii aan gaarsin karno sahay nagu filan oo aan si badbaado leh u gaarsin karno qof kasta oo u baahan meel kasta uu joogo oo ku nool falastiiniyiinta laakiin maxay taraysaa waxay leedahay waxay dabcan wuxuu sheegay inay weli cabsi ay ku jiraan oo duqeymaha ay halkaasi ka socdaan ay fulinayaan ciidamada israa'iiliyiinta warbixintii u dambeysay isku dhafan oo dabcan habka bedelka waa dabcan bedelka cunada nafaqada ee wejiga ee i b c loo i b c loo yaqaana dhegeysta lagu helay herar dabcan waa cunayarada gaza waxayna markaasi xaqiijisay in dhammaan dadka reer gaza qiyaastii laba dhibic laba milyan oo qof ay ku jiraan dhibaatooyin ama heer kasii daran oo cunto yari ah guud ahaan dadka reer falastiin ee ku nool khaza ayaa maalin kasta ka boodaya dabcan ama helaynin cunto ah halka qaar badan oo ay ka mid nahay dadka waaweyn ay gaajoonayaan si ay caruurta ay u cunaan ayaga oga baahdaan waxayna warbixinta ka digaysa macluusha haddii xaaladan hadda waxba aan laga qabanin inay kasii dari karayso dhegeyste hay-adda u qaabilsan cunada adduunka w f v waxay cunto siinaysaa dad ku sugan gaza maalin kasta tan iyo toddobadii oktoobar waxayna in ka badan ilaa iyo sagaal boqol oo kun oo qof gaadhisiisay gargaar cunno bishii disembar ee sanadkeyni soo dhaafnay ee labada kun saddex iyo labaatankii tani waxay u baahday dabcan waxay u baahatay in laga fikiro habka cusub oo loogu shaqayn karayo dadka halkaasi ku nool oo ay ku jiraan in la helo goobo ammaan ah oo wax lagu qaybiyo iyo weliba daqiiqado oo dabcan daqiiqado ama saacado la geliyo si dadka wax loogu gaarsiiyo dhegeysta loo dhibaataysan dhegeysta waa soo saarku weliba qaybinta cunada dheeriga gaar ahaana iyo caruurta ugu caawiso in la dagaalanka nafaqo xumada kolonyo ay markaasi ay hoday cuno gargaar ah ee hay-adda qaramada midoobey ee cunada u qaabilsan ee w f b ay leedahay waqooyiga gaza ayaa dabcan hakisay biniaadinimadii waxayna markaasi gaarsiisay hay cuno oo markaasi ay waday gaaraysa ilaa iyo sideed kun oo qof loogu talagalay waa sideed kun waa sideed kun oo qof loogu talagalay olaadu waxay sidoo kale waxyeelo u gaarsiisay ama burburisay biyaha dabcan nadaafadda iyo sidoo kale kaabayaasha iyo weliba adeegyada caafimaadka iyo weliba awoodda xadidan ee markaasi lagu dhowaan karayo nafaqxumada ba-an ee waa dabcan cudurada faafa dhegeysta iyadoo saddex boqol soddon iyo shan kun oo caruur ah gaza ay da-dooda ka yartahay shan sano ay si gaar ahay ugu nugul yihiin macluusha hadda socoto halkaasi unisef mashaariicdaasi oo dhowr toddobaad ay soo socdo dabcan ilmo lumista waa ilmo lumista macnaha dhegeysta waa khatarada iyo weliba xaaladaha cudur oo iyo weliba nafaqa xumida ayaa laga yaabaa inay caruur tiro badan ay haf noloshooda ku wayaan dhegeystayaal wadankaasi falastiiniyiinta waa nooca khatarta ee nafaqa darada ee caruurta inta badan ku dhacdo waxayna kordhin karaysaa xaaladda ka hor qalaasaha ku dhowaad soddon boqolkiiba oo ay saameynaysa ilaa iyo toban kun oo caruur ah oo falastiiniyiin ah dhegeystayaal caruurta khatarta sare ugu jirta inay markaas u dhintaan nafaqa xumada iyo weliba cudurada waxay si baan uga baahan yihiin ugu baahan yihiin daaweyn biyo nadiif ah iyo weliba adeegyo fayadhoora inay helaan laakiin xaaladaha dhulka ayaan markaasi noo ogolaan karin inaan markaas si ammaan ah u gaarno caruurta weliba qoysaska u baahan ayay tiri agaasimaha fulinta unisef katharina rosel qaar ka mid ahay walxaha aan si ba-an ugu baahannahay iyo weliba in ah u hogaansano oo hanaanka aan raacno kordhinta saadka biyaha ayaa weli ah xadidan gelitaanka gaza waxaana markaasi dhibaatadii caqabadaasi weli ka dambeeya israa'iiliyiinta ciidamadooda noloshii caruurta iyo weliba qoysaskooda waa mid isku dhelitirnayn hadda wakhtiga laga hadlayo daqiiqad kasta waxaa la xisaabinayaa dhimashada dhegeysta unisef tan iyo bishii novembar ee ka digaysaa in caruurta koonfur gaza ay helaan hal dhibic shan ilaa iyo laba liitar oo biyo ah waa raalli hade waxay laga doonaya inayna hal dhibic shan liitar ilaa iyo lab- waa hal liitar ilaa iyo laba liitar oo biyo oo maalintii ah taasoo ugu horeysa shuruudaha lagu taliyey ee badbaadada si taas wax loogu qabto oo ay u helaan biyo nadiifa unicef unib howlwadeeneedeeda waxay siinayaan biyo nadiif ah oo la cabo inka badan hal dhibic saddex milyan oo qof laakiin wax badan ayaa loo baahan yahay si wax looga qabto xaaladaha quusta unicef waxay sidoo kale siisay sahay caafimaad oo ay ku jiraan lix boqol oo ku dhow qi- qi- qiyaasood oo talaal ah qaybo nafaqa iyo weliba fitamiino caruur iyo weliba haweenka uurka leh iyo weliba lacag oo markaas lagu talagalay tan bi- bini-aadinimada oo markaas lagu gaarsiinaya in ka badan ilaa iyo shan boqol oo kun oo qoys tan iyo markii ay bilowdeen colaaduhu who iyo weliba howlwadahe- waa howl- waa howlwadaneedeeda waxay markaasi taageerayeen nidaamka caafimaadka ee gaza iyagoo ay keenayeen qalab caafimaad oo iyo weliba sahay daawooyin shidaal is- dabcan iskudubiridda kooxaha caafimaadka deg dega iyo sidoo kale la socodka cudu- cudurada caruurta haweenka iyo sidoo kale dadka waayeelada waxay jiray waxaa markaasi jiray in ka badan tobanaan howlgal oo khataro uu sarreyso ama khataro markaasi gelin karta nolosha wadanka falastiiniyiinta ee gaza si ay sahay u gaarsiiyaan cisbitaalada waqooyi iyo weliba koonfurta gaza hay-adda caafimaadka w h o iyo weliba howlwadaneed ayaa gacan ka geystay in laba in markaasi eh, lala jib- labala jibaaro nolosha si wax looga qabto dadka waxaana markaasi eh, dadka isbitaalada lagu tegaya sida isbitaalka shifa kuwaasoo hadda bixiyay ilaa iyo kun laba boqol oo cunno maalintiiba waxayna gaarsiinayaan sahay caafimaad oo loogu taageerayo dadweynaha ilaa iyo kun laba boqol iyo konton caruur ah oo ay haysa- hayso nafaqo xumi baan dhegeystayaal haba ahaatee dadka gaza ee ku nool waxaa haysataa cunno la-aan biyo daawo la-aan iyo weliba daryeel caafimaad la-aan oo ku filan macluul ayaa kasi kaba sii daran oo hadda xaaladeeda markaasi aada ugu badan markii horeba ahayd musiibo sababo oo dadka buka waxay u baahan- waxay u badan waxay u badan tahay inay markaas u dhintaan macluul dadka gaajaysanna waxay ugu nugul yihiin cudurro ay yidhi agaasimaha guud ee w h o tedros adhanom dhegeystayaal waxay u baahan nahay gargaar dhegeystayaal si aan badbaado leh oo si gargaar oo aan u dabcan gargaar aan kugu badbaadin ugu badbaadino lagu gaarsiin karayo gargaarka balse waxay markan soo jeedeen hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o xabad joojin oo markaasi biniaadina ay ku dheehan tahay si markaasi loo gaaro loona gaaro dadka dhibaataysan oo hadda silac ku nool ogolaanshuhu israael ee ah in markaas isticmaasho dabcan dekada shaqeyneysa oo u dhow marinka gaza iyo meelaha laga soo galo dhanka waqooyiga ayaa si aad ah loo baahan yahay hay-adaha gargaarka gelitaanka dekadaha ashood oo weliba qiyaastii afartan kilomitir dhanka waqooyiga ka xigta ayaa sahla- sahlaysa in tir aada u badan oo gargaar ah lagu soo daabulo lagu soo dabulo kadibna si toos ah lagu lagu- dabcan ugu gaarsiiyo waqooyiga gaza si aan si aan- si xuduud iyo weliba shuruud la-aan ah kuwaasi kolonyo kooban oo markaasi ku- ku- halkaas tegeen si looga soo daabulo gargaarka laakiin maxay taraysaa waxaana diidan oo halkaasi fudaynayn ciidamada halkaasi ku sugan socdaalka gargaarka waxa uu ahaa mid liita marka laga eego badda baahi- dabcan baahidii gaba- bini-aadinimada oo lagu targaray in wax lagu qabto laguna fiiriyo iyadoo markaasi loo adeegsanayo dabcan dhanka dekadaha gudoomiyaha hay-adda qaxootiga falastiiniinta goramada midoobay unruwa gargaarka biniaadinimada kuma filna inay wax ka bedelaan gaajada sii xumaanaysa ee dadka sahayga ga- ganacsigu waa qasab in lagu ogolaado suuqyada iyo weliba qeybaha gargaarka loo leeyahay in ay dib u furmaan oo ay bixiyaan bedelka helitaanka cunada dhegeysta arrimaha gargaarka biniadinimadii qaxootiyada dhegeysta weli ku guda jirnaa dhegeysta bal hay-adaha qaramada midoobe waxyaalaha kala duwan ay qorayaan ayaa markan dib ugu noqonaynaa dhegeysta lama dul istaageena hadduu eebaha idmo dhegeystayaal waa hagaag intaan markaas aan gudaha markaas isoo gelin dhanka soomaaliya bal markan waxaan aadaynaa dhegeystayaal een, tan iyo disembar shan iyo tobankeeda sanadkii tegay labada kun saddex iyo labaatankii dhegeystayaal ilaa iyo hadda waqtiga laga hadlayo waxaa soo baxaan warbixino kala duwan ee ka dhana dhankaas iyo wadanka suudaan iyo warbixino markaas dhinacyada kala duwan iyo dhibaatooyinka xaaladaha halkaasi ka jira ay weli ka hadlayeen dhegeystayaal dhibaatada muxtalow maxay tahay maxayna noqon kartaa oo inta badan hadda lasoo tabinayo ee ku aadan qallasaha tan iyo markii dagaalada labada dhinac ee ciidamada ee markaasi halkaasi ka qarxeen dhegeystayaal haddaba dadkiisee noqdeen waa sidai xaaladda guud ee wadanka suudaan sidee noqotaa nolosha iyo miciishada dadka halkaasi ku noqon ama ku dhaqan dhegeyste warbixinadaas ayaa markale isla fiirin doonaa ama eegi doona dhegeysta tan iyo shan iyo tobankii december dagaal u dhexeeyey ciidamada qalabka sida ee sudan ee saf ama s a f iyo weliba kooxaha dabagalka ee ciidamada taageerada degdega ah ee r s f ayaa yeeshay weji cusub dhegeystayaal jasiirada oo kamid ah sideed toban- waa sideed iyo toban- waa sideed iyo toban ka mid dowladood oo sudan oo ay kamid yahay ee, ee, ah, d- waa dabcan ee, waxa ay markaasi ugu horeen waa dabcan waxaa ka mid ah dhegeysan bisha ee, rootiga ugu weyn ee dalka ay markaas inta badan ay aada uga hadlayeen oo horey uu maamuli jiray ee s f ayaa waxaa markaasi la wareegay r s f tani waxay ku- dabcan ka jirtaa laakiin kuma koobno wadma dani oo ah magaalada saddexaad ugu weyn ee dalka oo ay ku nool yihiin ilaa dad gaaraya sh- hal dhibic shan milyan halkaasoo qaar ka mid ah hay-adaha dowladda ay u guuriyeen tan iyo agoosto labadii kun saddex iyo labaatankii markii magaalada caasimadda ahi khartuum oo ah boqol iyo toddobaatan kilomitir xigta waqooyiga ama ka xigta dhanka waqooyiga bari sidoo kalena soo marta r s f xakameyn ma dabcan maanta laga hadlay jihada hore waxaa markaas laleeyahay xaaladuhu weli way sii dabcan sii daba dheeraanayaan oo weliba ma la hubo ma sugna dhegeystayaal xaaladda dhanka ammaanka dhegeystayaal colaadu waxay sababtay dhibaato- dhibaato aan la qiyaasi karin malaayiin qof ayaa barakici ay dabcan labada ciidamo ay barakiciyeen kumanaan qofna ayaa ku dhintay dhegeystayaal dagaa- dagaalada wadankaasi sudan kuwa kalena aan markaasi lasoo koobi karin ayaa markaasi dhaawacmeen halka barakacyaal aada u tiro badan ay ku sugan yihiin wadmadani oo horey uga barakacay ayaa mar kale ka barakacay dhegeystayaal oo xitaa wadamo kale qaarkood ay aadeen kadib qulqulka barakacyaasha ee ee gadariif oo lixdan iyo afar kun oo qof ah oo markaasi kazaal iyo soddon kun oo qof ah dhegeysta ritaanka daryaalka caafimaadka iyo weliba daaweynta muhiimka ah horey waxaa diideen waxay markaasi ka dhigan tahay in dadka qaxay ay la ildaran yihiin baahiyo caafimaad oo sii kordhay kuwaas oo oo ka imaanaya saameynta tooska iyo weliba kuwaan tooska ahayn ee rabshadaha ku nool ee xaaladaha nadaafada ee sii xumaanaya iyo weliba xaaladahan hore loo arag oo markaasi ka mid yihiin biyo nadiif aan lahayn oo ama biyo la-aan dhegeysta la lacabo iyo weliba adeegyada kale ee muhiimka nabadgelyo xumada owgeed msf waxay markaasi ay ku qasban tahay ama ku qasab ku qasab ku way ku qasbanaatay in ay markaasi la qabsato howlwadeenada sudan si ay uga falceliso xaaladaha degdega ah ee isbedelada halkaasi oo ay baahiyada dabcan u qabaan ay kasii kordhayaan ama aada usii gad- oo aada uga sii darayaan usii xumaanayaan warbixin markaas lasoo saaray jimcihii dhegeystayaal ay- waa waa dabcan waa maalintii shalayto oo ara- waa maalintii isniintii shalayto ahayd dhegeystayaal waxaa markaasi warbixin warbixin laisla gaaray jimcihii aynu soo dhaafinay sabtidiina iyo weliba axaddii mar keliya oo ay markaasi ay kasoo gashay maalimaha fasaxa warbixinta lasoo daabacay december shan iyo tobankeeda ciidamada taageerada degdega r s f ayaa weerar ku qaaday wadmadani sudan oo markaas waxayna maalmo gudahooda oola kula wareegeen dhowr magaalo iyo weli deegaano kale oo ka tirsan gobolka jaziira tan iyo markaasi in ka badan nus milyuun qof ayaa ka ba- ka qaxay dagaalada iyo weliba nabadgelyo xumada oo ay ku jiraan ilaa iyo laba boqol soddon iyo afar kun dad gudaha ku barakacay oo hore u magangeliyay wadan wadmadani uu aaday iyadoo rabshadaha khartuum ay sii kordhiyaan dhegeystayaal qalalaasa qalalaasihii ka dhashay dhaqdhaqaaqa iska hormaadyada ah ay- ayaa sii korayaan amni darada ba-an iyo weliba rabshadaha baahsan ayaa abuuray jawi ay markaasi msfta waa dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn msf ay hadda kasii shaqayn karin wadmadani msf waxay ku qasbanaatay inay joojiso dhammaan howlihii ay qaban jirtay ama ay ka qaban jirtay shaqaalaheeda ee ka rar- ee ka rartay wadmadani december sagaal iyo tobankeedii sanadkii tegay labada kun saddex iyo labaatankii iyadoo ay ka tagtay dad xataa ka yar helitaan ah helitaanka adeega as-aasiga ee caafimaadka oo weliba inta badan ay aada ugu baahan yihiin sababo ammaan sababo nabadgelyo xumo dhegeystayaal sida lagu sheegay warbixinta ay- ee ka- laga helay hay-adda waa dabcan waa dhaqaatiirtan xuduudda lahayn ee m s f m s f waxay wadmadani ku sugnayd intan iyo bishii maajo labada kun saddex iyo labaatankii xaalado ayaa durba aada u darneyd oo nus milyuun oo qof uu gudaha ku barakacay oo halkaasi ku nool kuwaasoo ka koobnaa ilaa iyo sideed boqolkiiba dhammaan dadka gudaha ku barakacay ee sudan oo horeyba uu ahaa dhibaato barakacayaal gudaha ugu weyn iyado ay jiraan in ka badan ilaa iyo lix milyan oo lagu qasbay guryahooda inay ka barakacaan dadka marka logo lagu daro in ka badan ilaa iyo hal dhibic afar milyan oo qaxay ama ka ama u qaxay dhanka xuduud inta u dhexaysay bilihii maarso iyo november waxaa waa- waxaa laga hadlaya dhegis waa sanadkii tegey laakiin sanadkan waxay markaasi la- laga hadlayaa qaabka mar kale ee halkaasi uga falgeli karto ama uga howlgeli karto hay-adda aan xuduudda lahayn ee waa hay-adda aan- waa hay-adda caafimaadka aan xuduudda lahayn m s f dhegeystayaal waxayna markaasi saa- dabcan inta badan hadda la eegayaa ama la fiirinaya saameynta dhibaatada mar kale ku keeni karto dhegeysta jaziira iyo sidoo kale mudmadani oo magaalooyinka dhegeystayaal ugu weyn ee wadanka suudaan sideed iyo toban kun saddex boqol sagaashan ayaa markaasi a- in- u baahan in la caafimaad deg deg ah oo dhaawacyo kala duwan ay soo gaarayeen dhibaatada iyo rasaasta iyo weliba isweydaarsiga oo dabcan weerarada laba dhinac ee ciidamada ay isku qaadaan dhegeysta boqolkiiba afartan iyagoo ka mid ah caruur ka yar da-dooda shan iyo toban sano dhegeysta dhowrka waa ka mid ah boqolaal goob oo dabcan goobood oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo ay ku dabcan ku bahsan gobolka oo dhan qaarkoodana waxay markaasi ay ku sameeyeen dugsiyo ama dhismayaal waaweyn oo qadiimi ah iyadoo ay adeegsanayaan rogaga caafimaadka wareega egistale m s f waxayna markaas u ogaatay inay markaas u gudbisay ilaa iyo lixdan iyo lix caruur oo ay hayso nafaqo xumi ba-an oo halis lixdii bilood ee lasoo dhaafay halkaasi ay ku ildarnaayeen kiisaska khatarta haddii aan si deg deg ah looga daaweyn karin isbedaalada ayuu yidhi salaymaan almaar iskuduwaha caafimaadka m s f ee suudaan laakiin xarumaha caafimaadka iyo ayaa buux dhaafiyey marka dadka magaalada ay kordheen boqolkiiba soddon waxayna jiraan bukaano aada u badan oo aada ay daran xanuuno kala duwan haysta laakiin caqabado ba-an badan oo saadka iyo weliba shaqaaleynta oo oo haysata awgeed ayaa suurtageli karin haddana in dadkaasi la daaweeyo iyo markii uu iyo- iyo dabcan markii uu qiimihiisu sare u kacay dhammaan badeecadaha helitaanka adeegyada nafadbaadinta ayaa caqabad markaas ku ah dadka barakacaya iyo weliba kuwa deegan labada dhinac maalmahan dabcigiistayaal waxay markaasi sheegaysaa baaxadda hay-adaha caalamiga sida dhibaatada iyo xaaladaha halkaasi ka jirto laga garwaaqsan karayo ayaa hadda dabcan ay soo jeedinaysa hay-adda caafimaadka m s f inkastoo ay jiraan dadaalo saameynaysa shaqaalaha caafimaadka is- waa dabcan waa cab- waa cabsida iyo weliba dhibaatada isku dhacyada inkastoo ay sheegtay in halkaas iskaga baxeen laakiin weli waxay jirta baahi iyo dhibaatooyin halkaasi ka jirto bishii lasoo dhaafay kooxaha m s f ee gobolka gadraaf iyo weliba khaseyl halkaas m s f ay ku shaqeynaysay ilaa iyo ko- labada kun koob iyo labaatankii si ay uga jawaabto qalalaasaha tigreya etoobiya markay xuduudda dhankaasi kaga soo gudbayeen dhibaatada halkaasi ka tagna markhaati ka ahaa imta- ima- imaatinka kumanaanka qof oo yim- ka yimid wadmadani waxaana hadda qiim- dabcan qiimeynayaan oo ay wax ka qabanayaan caafimaadka iyo weliba baahida biniaadinimada ay sii kordhiso taniba genef waxaa m s f ay bilowday wax ka qabashada deg dega ah muddo kooban ama muddo gaaban oo ah lagu talagalay qo- qaxoot- qaxootiga dhowaan soo gaaray etoobiya iyo weliba muwaadiniinta suudaan oo dhowaan soo ku- kasoo barakacay tegay wadamada jaarka ama dariska la aha wadanka suudaan daryeel caafimaad ogood as-aasi ayaa hadda sheegeen in wadamadaas daarka ay ugu aadi doonaan si wax loogu qabto halkaas in loogu dabiibo dhegeystayaal ayna u helaan biyo iyo caafimaad iyo fayadhowr raashiin ama cunno dhegeysta taasina waxay ku jirtaa qaybin dabcan hal bil oo dhegeysta deeq oo wax ay ku qaban karaan kuna tegayaan xuduudaha dhegeystayaal waxaana muhiim ah in la ogaado dhaqdhaqaaqyada inay markaasi wax loogu qaban karo dhibaatadii xaaladaha sii holceyso kasii jirto wadanka suudaan waa tahay markaan aan soo qabta dhegeystayaal een, mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal hadda waxaa lagu leeyahay dhegeystayaal ma isticmaashaa lafta ah, dhegeystayaal ama shirkada isgaarsiinta airtel airtel hadda waxay markaasi ku siinaysaa adeegyo muhiim ah adeegyo markaasi adiga ku farxadgelin kara dhegeysta oo weliba faa'iido kuu noqon karta dhegeysta markan waxaa lagu leeyahay lafta safarcom soo qabso dhegeysta mise isticmaal eh, dhegeysta shirkada isgaarsiinta ee airtel haddii aad markaasi doonayso in ehladaada qaraabadaada lacag markaas aad gaariso mala socota inaad faa'iido adiga diraysa aad helayso talow maxay tahay faa'iida- faa'iidadaysa shirkadda ay markaas imika la imaato dhegeystayaal waxaana ku leedahay markaad lacag dirto ama lacag mpesa ama ahaan dhegeystayaal aad ku dirayso ogow waxaa markaasi helaysaa faa'iido dhegeyste oo qofka lagu siinayo oo qaaf airtime ahaan ama kaar ahaan qofku ku ilay dhegeysto haddii aad mar walbo ama daqiiqad waliba aad dirto waxaa lagu leeyahay fursadaada banaanka ay taallah oo lacagaha airtimeka dad si dadkaada ehladaada qaraabadaada qofka aad u weydiiso xitaa lacagta inaad markaas u hele waa tan fursadda maanta qof waliba uu helayo maanta lagu sinayo dhegeystayaal ayna kaga duwantahay shirkadaha kale kale waxaa lagaaga baaya inaad lafta makaarka soo qaadato shirkada isgaarsiinta airtel ee ah dhegeystayaal four g five g oo cid waliba maanta ay kaga faa'iideysan karaan dhegeystayaal fursadan cid waliba ma heli karto qof waliba ma heli karo waa mid markaas adiga wax kuu qaban karo wax badana kaada wax badana kuu kuu kabi karto kuuna faa'iideyn karto dhegeystayaal haddii aad markaasi soo qabsato shirkada isgaarsiinta ee airtel dhegeystayaal fursadahan waa muhiim cid waliba way raadinaysaa laakiin adigana raaditaankeeda way kuu fududahay keli waxaa laga markaasi lagaa rabaa dhegeystayaal in aad markaasi qaabsato ama soo raadsato dhegeysta lafta ama shirkadaas ee ku- markaas waa shirkada isgaarsiinta airtel si aan marka faas- faa'iido uga hesho dhegeysta waana faa'iido muhiim dhegeysta cid waliba ay raadinaysa waa la ogyahay cid waliba in ay faa'iida raadis ay tahay adiga marka maxaa kuu diidayaa ilaa markan aad ka faa'iidaysato dhegeysta oo aad markaas la jaahan qaado fursadahan ay shirkada markaasi ku keentay dhegeysta haddaba dib ha u dhi- dib ha iskugu dhigin waxa uu leeyahay airtel ka faa'iidayso maanta fursadan aa haysato waa transactionka dhegeystayaal oo markaasi qofka markuu fiidiisa ama qofka waa waa transaction fee kama airtime ayay markaasi ku noqonaysa adiga airtime ayaa si ahaan markaasi uu dha- dabcan markaad lacag aad si toosa ola baxdo mise markaad lacag si toosa u dirayso uga waxaa helaysaa airtime mo airtime the more with dabcan the more you draw the more airtime you get haddii aad sida doonto ola baxdo sida doonto lacag aad u dirto ama ola baxdo waxaad waxaad helaysaa ma- daqiiqadaasi shir- dabcan airtimekaada waa macnaha loola jeeda waa kaarkaada aad ku hadli karayso ama ku hadlayso dhegeystayaal haddii aad hadda dirto beri aad dabcan had saacad kadib aad dirto saacad keliya aad dirto ilaa maalintii laga yaabaa shan ama lix mar aad lacag kala dirto dhegeystayaal waxaa lagu leeyahay taasi banaanka ay ku taalla lacagtaada waa sooq dabcan shirkad waxay markaasi ku leedahay kaarkaada waad helaysaa dhegeyste airtel waxaa lagu leeyahay rinsonkaas ay hadda markaasi cid waliba uga faa'iideysanaysaa oo rinsonkaasi ay faa'iida markaas u noqonaysaa dhegeystayaal waxaa laga hadlaya waa lacagaha la kala diraya mase lacagta loo soo dirayo qofka sida markaasi ay ugu fududato si ehladiisa iyo qaraabadiisa dadkiisa ay markaasi ugu u asagana ula hadlo waxaa laga yaabaa inay markaasi kaa jaban tahay oo aad leedahay lacagta inay kuu kala go-ilaadahay qaarma dadkii aa u dirtaa qaarma shir- dabcan maxaa ka dhigataa kaararkii aad ku hadli laheyd laakiin adiga hadda waxaa lagu leeyahay taasi banaanka lagu dhigay adigaba faa'iido sii helaysa iska daa waxay markaas ayaga helaanbe oo lagu danaynaya dhegeysa bal ka waran fursadaasi hadda waxaa iska beeldaraynin shirkadda ayaa kugu talagashay waana kambeyn fiican oo markaas dadka loogu talagalay si wax ay uga faa'iidaan oona ay u helaan dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal waad ku mahadsantahay la socodka dhegeysiga xulashada waa hagaag weli waxaan ku geli jirnaa barnaamijka hogaanka dhegeystayaal haddaba ee dabcan haddii aad markaasi een, war- bal bal- bal- bal- bal- bal dhankan aan fiirino markan een, soomaaliya maxaa laga sheegaya talow dhanka soomaaliya bal waxaan eegayaa dhegeystayaal warbixin lasoo saaray laba iyo tobankeedii jabari statement dhegeystayaal oo uu soo saaray xogayaha guud ee qaramada midoy antony gudrays talow maxay tahay warbixintan oo ayadana laba iyo tobanka maanta taariikhda afar maalmood oo keliya kasoo wareegtay dhegeystayaal warbixintaasina waxay diradda saaran tahay ee dabcan saan filaya ee waa diyaaradii dhacdaan filaya dabcan waxaan arkaya marmarkan aan fiiriyo waxaa leeyahay war murtiyeed kasoo s- dabcan kasoo baxday een, afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa si kul u cambaareeyay weerarkii koob iyo tobankii bishii ah ka dhacay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee aadan cadda ee magaalada muqdisho kaasoo sabeeyay dhimasho xubin ka tirsan ciidanka ilaalada qaramada midoobey ee qeybta ka ah xarunta qaramada midoobey wuxuu tacsidii raanyale u diray qoyskii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday eh, dabcan dhibanaha iyo weliba eh, dowladda iyo weliba shacabka U- uganda xogayaha guud waxa uu markaasi xasuusinayaa in weerarada ka dhanka ah shaqaalaha qaramada midoobey iyo weliba xarumaha ay mamnuuc ka yihiin sharciga caalamiga dhegeystayaal in qoryala la soo gala dhegeysta mise la dila sha- qofka xogayaha guud ee qaramada midoobey waxaa si- waa si buuxda markaasi u muujinaya garab istaag iyo weliba taageerad buuxda ee qaramada midoobey u hayso dowladda shacabka soomaaliya dagaalka ay kula jiraan argagixisada waxaana u mu- u xaqiijinaynaa in ay ka go-an tahay ururka in laga taageero safka waa safarka ay ugu jiraan dal xasiloonid waa dab- in dabka waa dabcan in dalka uu xasilo xasilooni ammaan iyo sidoo kale barwaaqo dhegeystayaal waxaa loo yaqaano stable secure and prosperous dhegeystayaal country sida uu xogayaha markaasi ku sheegay warbixintiisa dhegeystayaal waa hagaag bal markan dhankaasi oo aan eegno mar kale ilaa iyo een, hay-adda qaramada midoobey caafimaadka w h o warbixin ayada markaasi soo saartay ayaa markan eegana waa doctor tedros waxa ayaa markaas isagana warbixin markan aan eegayna dhankaasi caafimaadka oo iyadana ka hadlayso diiradda saaraysa bal waxaa iminkan soo kordhay iyo waxaa markaasi markan laga hadlayo digister iyadoo aan maqlayo aan og aan arkayo ilaa iyo ko afartan iyo kow xaaladood deg deg ah oo adduunka markaas sanadka labada kun afar iyo labaatanka ku wajahan dhanka caafimaadka dhegeystayaal ururka caafimaadka ee adduunka w h o ayaa balcan bilowday codsi hagu talagalay ilaa iyo ama lacag codsi markaas raadsanayso oo gaarayso ilaa iyo hal dhibic shan bilyan oo lacagta doolarka maraykanka si loo ilaaliyo caafimaadka dadka waxaana cafaanku wuxuu markaasi diiradda saaraya xaaladaha deg dega ah ee u baahan heerka markaas ugu sarreeya ee jawaabtu ay markaasi doonaysa in ay hesho hay-adda caafimaadka adduunka iyadoo markaas ujeedadu tahay in la gaaro in ka badan ilaa iyo siddeetan iyo toddoba milyan oo qof waxaa lagu soo saaray xaalada deg deg ah oo markaasi qallabsan oo waxay dabcan yaraynaysa xasaaradaha iskahormaadyada isbedelada cimilada xasiloonida dhaqaalaha kuwaasoo sii hurinaysa barakac gaajada iyo weliba sinaan la-aanta dhegeysa kuwaasoo dabcan kuwa soo food saartay xaaladaha deg dega carqaladeynta adeegyada caafimaadka muhiimka ah waxay markaas u badan tahay ay ka dhigan tahay dabcan farqiga u dhexeeya dabcan nolosha iyo weliba dhimashada laga soo bilaabo hooyooyinka umanaya xiliyada dabcan colaadaha gargaaridda caruurta yaryar ee ku nool gobolada ay abooruhu saameeyeen ama abaaruhu saameeyeen kuwa la siinayo daaweynta kansarka ama sifeynta daryeelka caafimaadka wuxuu dabcan badbaadinayaa nolosha adeegyada daryeelka caafimaadka waxay sidoo kale muhiim u yihiin jebinta dabcan meertada ee inta badan ka tagta bulshooyinka xaaladaha khatarta markay ku jiraan ama ku tuursan yihiin dhegeystayaal gargaarka deg degahi oo dheeraad ah ayuu yihi agaasimaha guud tedros androm in markan loo baahan yahay in wax loo qabto taageero xooganna loo fidiyo dhegeystayaal taageerada labada kun afar iyo labaatanka waxay awood u siin doontaa daryeel caafimaad oo nafaqo lagu badbaadinayo qaybinta saadka yuruba qalabka caafimaadka iyo muhiimka oo ay helinayso dayactirka adeegyada caafimaadka muhiimka si loo hubiyo daryeel joogto ah maalgelinta waxay taageeraysaa hiritaanka tooska iyo daryeelka caafimaadka bulshooyinka ay ku nool meelaha eedag tahay in la gaaro dhegeysta iyadoo lala dabcan kaashanayo ururada maxaaliga yuruba jawaabaha jawaabta wax ku oolka ayihee lagu socdo la wadaagayo dabcan macluumaadka yuruba dokumentiyada dabcan weerarada shaqaalaha caafimaadka ficilada kale ee muhiimka waa dactirka nidaamyada daryeelka caafimaadka ee jira ee dhisinta oo adkeysiga khatarada mustaqbalka waxaasoo dhan ayay markaasi sheegeen in lacag gaaraysa hal dhibic shan bilyan ay ku baxayso codsiga wuxuu si xusayaa in qiimaha wanaagsan ee maalgelintu leedahay taageerada dadka baahiyada biniaadinimada qaba waa hal dhegeystayaal waa hal dolar oo kasta oo lagu maalgelinayo w h o wuxuu soo celinaysaa maalgashiga ugu yaraan ilaa iyo soddon iyo shan dolar dhegeystayaal maalgelintu waxay ku bixin doontaa gobolka afrika iyadoo saddex boqol soddon iyo afar milyan gobolka bari ee mediteraneanka oo leh toddobaatan iyo shan milyan gobolka yurub oo dabcan dhankaas yurub oo leh dhegeystayaal lacagaas boqolsideetanwaa boqol sideetan saddex milyan galbeedka basifikada oo leh ilaa iyo shan iyo toban dhibic milyan gobolka koonfur bari asia oo leh afartan iyo sagaal milyan ee gobolka america oo leh hal boqol soddon iyo kow milyan dhegeystayaal lacagta qaabka loo kala qaybiyey ayaa markaasi halkan lagu sheegaya dhegeystayaal africa ayaa markaasi ugu badan waxaa dabcan ka badan dabcan waxaa ka badan gobolka bari ee mediteraneanka oo la sheegay inay gaari kahayso lacagtooda ilaa iyo boqowaa toddoba boqol iyo shan inagu kaashanayna deeqbixiyaasha waxaana badbaadin doonaa nolosha dabooli doonaa baahiyada caafimaadka ee muhiimka iyo kuwa aadka ugu nugul waxaana caawin doonaa bulshooyinka inay markaas soo baxaan kasoo ka baxaan dhibaatooyinka iyagoo awood weyn u leh inay wax markaas qabtaan ka qaban karayaan khatarada caafimaadka mustaqbalkooda w h o waxay markaas qadarinaysa dhammaan taageerada ay helayaan ama ay helay ama ay heleen labada kun saddex iyo labaatankii taasoo noo ogolaatay inaan caawino malaayiin qof markaan gelaynana dabcan markaan gelaynana waa labada kun afar iyo labaatankana waxaan markaas hayay lacag sidoo kalena taageerayso iyadoo weli aan beesha caalamka kaga baahanahay inaan sidoo kale taageero xoogan aan ka helo si loo badbaadiyo loona helo taageero oo cid waliba wax ay ku heli karayso laguna badbaadin karo xaaladaha dhegeystayaal ee caafimaadka waaga weli star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxib ayaal dhegeystayaal bal markan aan fiiriyo dhanka kale ee dhimashada burburka barakaca gaajada khasaaraha munugada boqolkii maalmood ee ugu dambeysay ayaa waxaa markaasi ee hadda la diiwaangeliyey in ay bini-aadinimada ay aada uga sii baxayso ayna sii inaanayso xaaladaha wadanka ee falastiiniyiinta ama dhulka ghaza waa marinka ghaza iyo falastiin ayaa hadda laga hadlayaa dhibaatada xaaladaha iminkan isbiirsaday ayay ka mid yihiin dhegeysta dhimashadu burburka barakaca gaajada khasaaraha murugada dhegeystayaal oo hadda noqotay meediiska caadi ah dhegeystayaal oo cid walba markaas aysan u danqanaynin waxay ahayd boqol maalmood tan iyo markii bilaabatay dagaalkii ba-an dilka iyo weliba barakicinta dadka khaza kadib weeraradii argagaxa lahaa ee xamaas iyo kooxaha ay kale qaadeen dadka israaiil waa dabcan kooxaha waa dabcan israa'iil ciidamadooda ay qaadeen waxay ahayd boqol maalmood oo ay dib iyo walaac ama dhib iyo walaac markaasi loo dabcan loo geystay qoysaska boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay duqeymo isdabajooga oo markaasi ka dhacay marinka khaza ayaa sababay barakac ballaaran dadka ku jira xaaladaha waa xaalad adag si joogto ah ayaa xadida loo xadiday loogu dabcan si waa si joogto ah ayaa markaasi loo xadiday karitaanka dhegeystaal khaza sii badatay dhibaatada qasabna sidoo kale lagu barakicinayo dadka jiif ma jiro maalin iyo habeen iyadoo weli duqeymaha burburka guryaha weli ay socdaan keliya inay markaasi u guuraan meelo aan ammaan ahayn tani waa barakicii ugu ballaarnaa ee dadka reer falastiin tan iyo kun sagaal boqol afartan iyo sideedii dagaalkani wuxuu saameeyey in ka badan ilaa iyo laba milyan oo qof dhammaan dadweynaha khaza kuwo badan ayaa sii dabcan sidii sidii doono nabaro oo nolosha oo dhan markaasi ku reebi doona xaaladaha iyo weliba dhibaatada murugada hadda laga waramayo ee dalka dhulka falastiiniyiinta ee la haysto labada jireed maskaxa maskaxeed in badan oo ay markaasi ku jireen ama ay ku jiraan caruur ayaa sidoo kale hadda sii dhaba dheeraanaysa oo dhibaatada ugu badan ay hadda gaaraysa dhegeystayaal hooyga u n r w a oo buuxda ama buux dhaafiye iyo weliba kuwan dabcan aan buux dhaafinin ayaa hadda markaasi noqday guri ama hoy markaas inta badan ay isku aruurinayaan dad gaaraya hal dhibic afar milyan oo qof wax walba oo ay markaasi dabcan ka maqan yihiin oad garan karayso fahmi karaysana waxaa leeyahay inay dadkaas aysan haysanin laga bilaabo cunno iyo weliba biyo dhegeystayaal waxaana hadda markaasi dadka waxay ku nool yihiin xaalado ka baxsan biniaadanimada halkaas cudurro ay sidoo kale ku faafayaan oo ay ku jiraan caruur aada u dayar waxayna ku nool yihiin nolol aan la noolaan karin dhegeystal iyadoo saacaduhu ay si deg deg ahay u socoto macluusha dhibaatada haysata caruurta khaza gaar ahaanna waa mid murugo leh jiil dhan oo caruur ah ayaa markaasi ka dhacay murugo waxayna qaadan doontaa sanado si ay u bogsadaan maskaxdoodana uga baxdo kumanaan ayaa la dilay la naafeeyey iyo weliba la agoonteeyey dhegeystayaal boqolaal kunna ayaa markaas waxbarasho la-aan iyo weliba cawaaqib xumo markaasi fog soo wajahday dhegeystayaal dhibaatada khaza waa masiibo dadku ay sameeyeen oo ay dheeraatay dabcan bini-aadinimada iyo weliba isticmaalka dhegeystayaal hadda waxaa loo baahan yahay qaabka markaasi lisku dabcan loo gaarsiin lahaa cuntada biyaha shidaalka sida qalabka dabcan qalabka waa adeegyada qalabka dhegeystayaal howlgallada dhegeystayaal bini-aadinimada ayaa si deg deg ah u noqday mid ka mid ah kuwa ugu adag uguna adag adduunka inta badan waxaa sabab oo hababka adag ee markaasi gelitaanka gargaarka ee marinka khaza gargaarka biniaadinimada oo keliya kuma ifilna in lagu bedelo macluusha soo socto qulqulka alaab dabcan gana dabcan waa ganacsiga waa in sidoo kale la ogolaadaa ama sidoo kale ay soo galaan xeerka biniaadinimada caalamiga ee loo dejiyey si loo ilaaliyo rayidka loona xakameeyo habdhaqanka colaadaha ama colaadaha ayaa si joogto ah dabcan loo balmaray dadka rayidka iyo weliba kaabayaasha rayidka oo ay ku jiraan isbitaalada iyo weliba hoyga u n r w a ayaa la qaraacay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay halkaasoo ay ku dhinteen boqolaal rayid ah kumanaan ay ku dhaawacmeen qalabka unr waa in la ilaaliyaa mar waliba oo bixiyaan ilaalinta rayidka waa inay markaasi marna ogolaanin isticmaalin arrimo ciidan oo ay markaasi ku saabsan si loo carqaliday loo dhibaateeyo dadka falastiiniyiinta ah ee ku nool dhulka la haysto marinka khaza inkastoo baqyo soo noqnoqday lasoo saaray oo ku saabsan xabad joojin binaadinimo ah ayaa weli jirin si loo joojiyo dad- dalka dalka khaza oo awood u siinayso inay markaasi la badbaadisi badbaado leh loo gaarsiiyo cunto daaw- daawo iyo biyo iyo hooy bilowga jilalka ayaa nolosha ku dhigaya mid aan loo adeegsan karin gaar ahaana kuwa banaanka ku nool shaqaalaha gargaarka oo ay ku jiraan ilaa iyo boqol afartan iyo lix ka mid ah asxaabteyda waa dabcan asxaabta unr ayaa markaas lagu dilay iyadoo ay wehelinayaan dhakhaatiir saxafiyiin iyo weliba caruur qofna kama badbaadin dhegeystayaal dhammaan xaafadihii la degayay ayaa sidoo kale noqdeen meel lamadegaan ah kadib burbur xoogan dhismaha soo gaaray iyo dadkii oo barakaceen dhimashada haba sheegin ayaa laleeyahay waxay markaas noqotay mid markaasi maalin waliba lasoo tabiyo lasoo joogtay dhegeystayaal inay boqolaal qof ay dhimanayaan oo israa'iiliyiin ah dadka khaza boqolkiiba waa boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay waxay daree- waxay markaas dareemeen sida boqol sana dhegeystayaal waxaana la joogaa waqti aan soo celin lahayn qiimaha nolosha aadanaha dhegeystayaal star f m ayaa weli dhegeysaneysaan dhegeystayaal bal markan waxaa markan fiirinaynaa wadanka afghanistan ayadana xaaladaha waqtigan lasoo tabinayo la sheegayo inay aada u adag tahay dhegeysta oo warbixin ay soo saartay hay-adaha qaramada midoobay ama hay-ada u qaabilsan unisef ayaa warbixin ayadana soo saartay kaga hadlayso sida wadanka afghanistan ay hadda xaaladiisa tahay maalintii shalayta warbixin ayay eg- aan ka eegeynaa oo lasoo saaray boqol maalmood kadib dhulgariirkii ah, ku dhuftay galbeedka afghanistan unisef waxay markaasi ka bu- ka baqaysaa in la taage- in eh, la taageero in ka badan ilaa iyo sagaashan iyo lix kun oo caruur oo ay saameeyeen wixii ka dambeeyey iyadoo jilalka curyaamiyeen dhegeystayaal dalkaasi afghanistan in ka badan ilaa iyo kun qof oo u badan haween iyo caruur ayaa naftooda ku waayay dhulgariirkii afghanistan bishii oktoobar ee lasoo dhaafay intaa waxaa dheer ilaa iyo koob iyo labaatan kun oo guri ayaa ku burburay qoysas oo aan tiro lahayn waxaana markaasi ku waayay nolol xoolo iyo dhibada dhiba dalagyo saddex bilood kadib wax saameynta dhulgariirka ee herat ayaa sii jarays- ay sii jaraya iyadoo ay qoysas badan ay weli ay ku nool yihiin teendooyinka ama seexdan banaanka inkastoo ay qabow ay aada u daran halkaasi ka jiro waxaa taasi kasii daran gobolka herat waxaas hadda qabsaday yilal waa jibcan jiilal aada u xun khatar gelinaysa nolosha yuruba dadaalada dib u dhiska oo ay qa- ga- gaabinayaan dhegeysta jawiga duulooyinka ayaa ah mid aada u adag xitaa boqol maalmood ah ay dhu- dhu- kadib dhulkii riirkii galbeedka afghanistan oo oo afghanistan oo qoysasku ay ku waayeen wax waliba caruurta waxay weli si isku dayeen inay la qabsadaan khasaaraha iyo weliba dhaawaca ah, dugsiyada iyo weliba xarumaha caafimaadka oo caruurta ay ay ku tiirsan yihiin ayaa wa- dabcan waxyeelo aan la hagaajin karin ama gebi ahaanba burburay ayay tiri france iguiza wakiilka unisef u qa- oo u qaabilsan dhankaas afghanistan sida haddii ayna tani ay markaasi ku filnayn jilaalku wuxuu qabsatay oo heerkoodu uu soo dabcan waxa uu eh, wux- wux- uu ka hooseeya barafka caruurta weliba qoysaska aan guryaha lahayn waxay ku nool yihiin xaalado nafta halis gelin karayso habeenkii iyadoo aan eh, haysanin hab ay ku eh, ku koleeyaan noloshooda hoyga meel eh, yacni nolosha ay ku maareeyaan dhegeystayaal maalmo gudahooda markii dhulgariirka dhacay unisef waxay kaga jawaabtay biyo nadiif ah oo ay dadka ay garisay bulshooyinka ay dhibaatadu saameysay iyadoo ay sa- ay saameysay oo xaruma caafimaad ay s- ay sameysay xarumo caafimaad oo ay meel gaar ama ku meel gaar ah iyo weliba howlwadeenadu caafimaadka iyadoo qeyb- qeyminta bustayaal xirmooyin qoysas oo wata qalabka waxa markaas lagu karsado oo dharka jamcan qowga halkaas ogeys ka jiro boqolka maalmood ee laga soo bilaabo jawaab celinta unisef waxay ay ha- taasi eh, dabcan hili- waa hilalka- way- way- waa- waxay markaasi hiladka caafimaadka u te- teenada u ba- u badisay ta- dabcan hiritaan joogta oo ku jira dabcan waa in markaas waa ku jiraan sidii wax loogu qablaan ku dhawaad ilaa iyo sagaashan kun oo xaaladood oo caafimaad ah ayaa waxay markaasi daaweysay dabcan daaweynayay eh, kooxaha caafimaadka iyo weliba nafaqeynta ku dhawaad afar meelood saddex meel waana haween iyo eh, dabcan caruur unisef waxay diyaarisay ilaa iyo kow iyo lixdan goobood waxyaabaha waa waxbarasho oo ku meel gaar ah ilaa iyo kow iyo lixdan goobood oo caruur oo ku habboon halka ay markaasi ku dhowaad soddon kun- waa saddex kun afar boqol oo caruur ah ah in ay in badan kala bar ay gabdho yihiin ay awoodaan inay sii wataan waxbarashada asaasiga shaqada dabeecdirka iyo weliba fasalada burburay waxay markaasi bilaabeen waxay bilaabi doonaan waqti yar dhegeysta unicef waxay sii wada waxay sii wadaa in ay biyo nadiif ah weliba ay u dhimasho dhaawa waa dabcan ay u dhaamiso dad gaaraya sagaal iyo toban kun oo qof si loo caawiyo qoysaska inay ka badbaadaan ilaa iyo afar kun iyo shan boqol ayaa weli dabcan doonan dabcan doonayaan kaalmo lacaga si ay uga caawiyaan loogana daboolo baahiyada dhegeysta dadka hadda inta badan ay sheeganayaan laakiin wax waa wax badan oo dheeraad ayaa loo baahan yahay maadaama heerku dabcan jiilka uu aada uga sii darayo dhibaatooyinka qoysaska badan ayaa awoodi lahayn ama awood u lahayn ama awoodi waaye inay dib u dhistaan guryahooda waxay si deg deg ah ugu baahan yihiin daryeel caafimaad biyo nadiif iyo weliba fayadhowr haboon si looga hortago cudurada faafa oo ay joojiyaan silaca kale sidoo kalena qoysaska ku waayay wax soo saarkii iyo weliba dalagyadii beeraha ayaa halis ugu jiraan gaajo iyo weliba nafaqo darro waxaan u mahad dabcan sida ay hadda ku sheega warbixinta waxay leeyihiin waxaan u mahad celinayaa deeqbixiyaasha oo si deg deg ah u abaabuliyay agabka taasoo suurtagelisay unicef inay maalmo gudahooda uga jawaabto baahida deg dega ee caruurta weliba qoysaskooda haaret ayay raacisay ingiriisa laakiin kumanaanka ayaa weli u baahan gargaarkeena unicef waxa ay markaas ka walaacsan tahay badbaadada sagaashan lix kun oo caruur dhegeystayaal oo ay saameysay dhulgariirkii aan awoodi in ay bixiyaan adeegyada ay u baahan yihiin si ay uga soo kabtaan waxaana markaas ku xisaabtamaynaa taageerada joogtada si ayaan u hubino in caruurta aysan keliya badbaadin jilaalka laakiin ay helaan fursado ay ku kooraan bilaha iyo weliba sanadaha soo socda dhegeystayaal sida warbixinta ee ku sheegaysa qaramada mid qeybta unicef dhibaatadii xaaladaha halkaasi ka taagan waxaan kuusoo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ah dhegeysa waxaana shirkadda isgaarsiinta ayaa tele markan ku leedahay fursadahan ka faa-iideyso fursadda waa tii u qaylisaneed cid walba aysan heli karin adigoo ognahay in hadda fursadahan shirkadda isgaarsinta ee tele ee tahay mid xawaare aada u sareyso mid xawaareehda cid waliba ay ku reeqi karto sidoo kalena aysan kaa gu-i karin dhegeystayaal markii telefoonka wicitaan ay imaato dhegeystayaal oo laga yaabaa inaad marka kale aad ku aragto telefoonada kale in mar haddii meel aad aadeyso in ay markaasi shuuca u kaa galo telefoonka hadda waxaa lagu leeyahay shirkiisa shirkadda isgaarsiinta ayaa tahay fursad ay ku keentay cid waliba ay raadinaysa cid waliba ay danaynaysa cid waliba fursad ay u tahay waxaa lagu leeyahay keliya soo qaada lafta shirkadda isgaarsiinta airtel four g iyo three g haddaa haddaa isticmaalaysana kasii wanaagsan waxaa lagu leeyahay markaad lacagta aad dirayso ama qof kale aad u dirayso mise lagu soo dirayo waxaa leeyahay qofkaasi labada dhinac way kala libaanayaan qofkana wuxuu helayaa bonus oo shirkadda markaas ay ugu talagashay oo ay ku siinayso dhegeystayaal mar walba hadda damo aad markaas withdraw the more you get it dhegeystayaal oo the more you get it airtime dhegeystayaal haddii aad dirto wax badan oo dhegeystayaal oo ku saabsan ama aad dabcan aad aad dirto lacag ama wax maalin walba aad dirto ama daqiiqad walba aad dirto waqti walba mpesa wax aad ku dirto waxaa helaysaa dabcan shirkadda ku siinaysa airtel ama airtime waa airtel waxay ku siinaysa airtime dhegeysa mise kaarka lagu hadlo ayaa lagu siinaya laakiin marka hore waxaa lagu leeyahay hayso si dadkaada ehladada qaraabadada aad oga farxiso dadka ehlada qaraabadada aad oola sheekaysato dadka qaraabada ehlada fursado fara badan ay kugu helaan dhegeysta adigana markaasi lagugu helay dhegeysta taasi waxaa laga yaba hadda inay kuu suurtageli leedahay leedahay inta yar oo aan haysto ayaa laga yaabaa in ay wax aan ku qabsado laakiin haddii aad wax badan aad bixiso waxaa laga yaabaa wax badan inay adigana kusoo gelayaan dhegeysta shirkadda taasi ayay kuu faa'iideynaysa ku leedahay maanta fursad ayaa haysata la jahanqaad dunidan casriyooday oo dhegeystayaal hayso maanta laftaada laftaada airtel dhegeystayaal oo lacag dir mpesa ahaan u dir si adigana aad u heshid jawaab ah oo ah in qofka uu helo dhegeystayaal airtime ama kaarka uu ku hadlayo star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegta u raaricinaysaan dhegeysanaysa waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan mar walba inoo dhegeysataan oodna ola socotaan star f m codka gobolka waqooyi bari arrimaha gargaarka binaadinimada ayaan weli ku guda jirnaa oo dhegeysta la socnaa daqiiqada yar lixda dhan ayaa noo soo hartay daqiiqadahaasi ayaa dhegeysta istaagi doona qodobada muhiimka inoo haray inkastoo qodobada badan qodobo badan ay markaas inoo hareen laakiin dhiman ahaan laakiin qodob dabcan intaan ka gaarno ilaa iyo tobanka ayaa markaas iminkana isdul istaagaya marka hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m dhegeystayaal ayaa dhegeysanaysaan haddaba ma ogtahay in hanaanka lacagaha la iskugu diray airtel money gaar ahaana markaad wakiilka airtel lacag kala bix- kala baxdid aada helayso kaarka aad ku shuban lahayd dhegeysta mase aad ku hadli lahayd airtel money ayaa ku garab taagan mar waliba haddii aad lacag kala baxdo wakiilka airtel money lacagtu lagu adeegay ee laso- loo yaqaano transactionka fee car fee kaar ahaan ayaa lagugu soo celinaya lagugu siinaya airtel money waa adeega ugu macquulsan ee awoodi karto lacagaha la isku gudbiyo tusaale haddii aad la baxday kun shilin waxaa qofka uu helaya shan iyo labaatan shilin haddii lagu adeegayo marka kaarka kaar ahaanna waxaa helaysaa shan iyo labaatankii lagugu soo celiyey dhegeystaal waa mar walba oo aad lacagta la baxdo adigoo adeegsanayso airtel money airtel a reason to imagine ayaa lagu leeyahay waa hagaag aan soo qabta dhegeysta adeega kale dabcan raalli hadda inta adeega aan ka gudbay waxaa markaan fiirinaya adeegyada kale dhegeysta bishii december oo tagtay waxaana bil- dabcan oja global Humani- humanitarian office ee kormeer waa labada kun afar iyo labaatankan hadda lagu jiro kaasoo dejinaysa qorshaheeda si aan marka waa dabcan si loo daboolo baahida biniaadinimada ee boqol iyo sideetan iyo kow milyan oo kamid ah dadka ugu baa- ugu baahida badan dunida toddobaatan iyo laba wadan ayay ka kooban yihiin dhegeysta dhibaatooyinkan oo dhan isku hormaadyada isbedelada cimilada cudurada iyo weliba xasilooni darada dhaqaale ayaa si is- dabcan ka dhigaysa inay xaaladaha adag ay markaasi abuuraan oo qoto dheer sii kordhayso suudaan tusaale ahaan colaada ka dhalatay sanadkii hore waxay fadisay nidaamka caafimaadka oo aada u adkaaday oo fog awoodiisa waxayna keentay inay awoodi weyso inay bixiso daryeelka caalinlaha ay dadku u baahan- ay u badan yihiin iska daa inay markaas helaan daryeel caafimaad oo ku filan dadka rayidka ah ee ku dhaawacmay dagaalka ilaalinta cudurada daciifka iyo weliba caymiska tallaalka ee hooseeya ee cudurada markaas loogu hortegi kara dhegeystayaal sidoo kale haiti soomaaliya yemen iyo wadamo kale oo u badan ayaa waxaa ka jira cuduro faafo ay wa- ay- ay wadaan kani- si- kana sii daraya dhegeysta dhibaatooyinka biniaadinimada oo ballaaran ugu yaraan ilaa iyo sagaal iyo labaatan wadan ayaa lagu soo sheegaya inay eh, uu ka dilaacay cudurka daacuunka oo ay ku jiraan dalal aan laga soo sheegi karin cudurka sanado badan hal bilyan oo qof ayaa halis ugu jiraan iyado dhibaatada cimiladu ay sii socoto inay sii ko- eh, dacan ay sii so- eh, ay- dhibaatada ay sii socoto cimilada sidoo kale waxaa sii koraysa khatarta caafimaadka ee la xiriira nafaqa xumida duumada shubanka iyo weliba kulaylka qarash- qarashaadka tooska eh, dhegeystayaal oo ay daryeelka caafimaadka isbitaalada cimilada waa dabcan isbitaalada inta badan qarashaadka kaga baxo cimilada ayaa la filaya inay u dhexeyso ilaa iyo laba bilyan ilaa iyo afar bilyan sanadka labada kun waa higsiga labada kun iyo soddonka caafimaadka adduunka waxa uu hay-adda caafimaadka adduunka waxa uu ku jiraa khatar aan horey loo arag dhegeysa sanadkii labada kun saddex iyo tobankii tegey kun saddex boqol oo weerar oo lagu qaaday daryeelka caafimaadka sagaal iyo toban wadan ayaa horseeday in ka badan ilaa iyo toddoba boqol oo dhimasho ah iyo weliba kun boqol daaw- dhaawacyo ah oo soo gaaray shaqaalaha caafimaadka iyo weliba bukaanada taasi si qoto dheer u saameysay awoodda waxaa looga qabanayo baahida caafimaadka ee xasaradaha dhulka falastiiniyiinta ee la haysto oo keliya in ka badan ilaa iyo lix boqol afartan waa lix boqol afar iyo labaatan weerar ee lagu qaaday daryeelka caafimaadka ayaa sababay in dhimashada lix boqol sagaal iyo toban shaqaale caafimaad ah yilo bukaano iyo weliba dhaawacya si lix boqol eh, sideed boqol lix iyo labaatan kale laga eh, dhegeystayaal laga bilow kow iyo tobanka janaayo dhegeystayaal sanadkan hadda socdo labada kun afar labaatanka toddobada oktoobar waxaad wax yar ka maqli doontaa saaxiib dabcan iskuduwaha biniaadinimada ukraine denis brown oo ku saabsan saameynta dagaalka ukraine uu ku keenay caafimaadka dhegeysta sidoo ay arrimaha caafimaadka waxa dabcan ay xudun ugu tahay xasradaha faraha badan sidaa darteed waa doorka w h o ururka caafimaadka adduunka ee dhulka in ka badan ilaa iyo boqol iyo konton wadan iyo weliba la sh- dabcan la shaqalaysa sagaal boqol oo ah howlgol- waa howlwadanada kooxaha caafimaadka caalamiga ah gobolkii weliba maxaliga si ay u buuxiyaan gargaarka caafimaadka oo muhiim ah w h o waxay bixinaysaa khibrad weliba karti gaar ah oo lagu badbaadinayo nolosha waxayna muujinaysaa in ka badan ilaa awoodaha inay sidaasi sameeyaan labada kun saddex iyo labaatanka waxayna hogaaminayaan kooxaha caafimaadka buuxiya wa- waa dabcan baahiyada caafimaadka ilaa iyo boqol iyo laba milyan oo qof oo ku kala nool waa boqol iyo laba milyan oo qof oo ku kala nool ilaa iyo sagaal iyo wad- waa sagaal iyo labaatan waa sagaal iyo labaatan wadan waxayna taageerayaan in ka badan ilaa iyo afartan iyo afar milyan oo markaasi la- qaybta la talinta caafimaadka ee is-aasiga waxayna geeyeen in ka badan ilaa iyo sideed kun oo ruga rugaha caafimaadka ama rugta caafimaadka ee dhegeysteen waxayna gacan ka geysteen qaybinta soddon milyan oo talaalka daacunka oo dhagacen oo dha- dhe- dhegeysa dhanka afka laga qaato doorka w h o ee sanadkan soo socda ma noqon doono mid muhiim ah dhegeystayaal inta badan waxay sababta ay sheegtay si buuxda in lagu taageeri doono codsiga deg dega ah ee caafimaadka hay-adda ee qaramada midoobey ee w h o sanadkan labada kun afar iyo labaatanka dhegeysta